maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo galmudug ayaa soo qabanqaabiyo kulankan oo looga hadlayay arrimaha bulshada si gaara muranada dhulka iyo sida lagu xallin karo arrimahaasi gudoomiyaha degmada gaalkacyo galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay in khilaafaadka dhulku yahay mushkiladu weyn oo ka jirta magaalada gaalkacyo bulshaduna ay doora ka qaataan sidii hoos loogu dhigi lahaa muranada qaybna ay ka noqdaan xalkooda
ilaalinta wadooyinka duulaanka wadooyinka lagu soo qaaday oo qofka boqol boqol haysta iyo midka laba boqol laba boqol haysta iyo midka labaatan labaatan haysta isusu ay duulaanka wadada ugu yihiin oo qofka uusan dhancayba inuu wadada aadama hadduu wax dhisaa wadada aada meelkale ayadana waa qodobka labaad ilaalinta wadooyinka qodobka saddexaad waa nadaafada iyo bilicda magaalada waa sana hore socodkaas saddexdaa qodob baa rabnaa inaan bulshada qiimaha badan oo la soo xuray oo dadkii shaqada hayay badankoodi ku jiraan waxaa halkan ugu yeernay inaan saddexdaa arrimood aan ka tashanayulayo saddexdaa arrimood aan aaminsana waa mustaqbalka magaalada gaalkacyo waa mustaqbalkii bulshada waa nolosha dadka saddexdaa arrimood baa rabnaa labadaa maalin ugu la faguro marka u dambaysana taada inay ka soo baxdaana iyo guddiyo shaqadaada waxaa jooga injineeradii guryaha iyo carada isaasa waxaa jooga injineerada wadooyinka fura waxaa jooga joogiteriyadii waxaa jooga ragga cafiyada ahaa waa looma kala baxna maanta waa loo waladiliya bulshada qiimaha badan waxaa rabnaa qof walba maskaxaysa inuu furo talaan isweydiinaya tala taladaas waxaa rabnaa in diin baa qoraya bulshada dhegaysanaya taladaas lagu ururinaya marka u dambaysana waxaa rabnaa inay ka soo baxdo wax aan gaalkacay ku dhaqno insha allahu tacaala muranada dhulka ayaa magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ku soo badanaya sanadihii ugu dambeeyey iyadoona maxkamaduhu ay yihiin kaiskugu badan ee ay ka garnaqaan